لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii konton iyo kowaad kitaabu ljihaad kitaabka la yidhaahdo waxaa inoo bilaabmaya kitaabu ljihaadi aljihaadu min faraa'id اlislaami islaamka faraa-ishiisa oo ka mid yahay jihaadku waxyaalaha le faralka laga dhigay waye jihaad in la helo faral salaada iyo soonka ay faral u yihiin iyo wa shacaa'irihi islaamka shacaa'irta iyo calaamadihiisa alcumaa waa weyn shaqo weyn oo islaamku leeyahay calaamad weyn oo ah weeye jihaadku gaalada lala jihaadayaa dadka muslimiinta a isku fitnaysan jihaad waxooda lama dhaho dalla calaa mashruuciyatihi jihaadka jidaysnaantiisa waxaa tusiiyey min kitaab illaahi tacaala xaal ka ahaday ilaahay kitaabkiisa aayaatun kahiiratun aayado badan minhaa waxaa ka mid a qowluhu tacaala kutiba calaykum اlqitaalu dagaal baa dushiina la faral yeela wa huwa qad qitaalku kurhun lakum wey waa mid la idin kaanayo dadku dagaalka ma rabaan naftu waa naacaysa waa dhibsanaysa wacasaa waxaa laga yaabaa an takrahuu shay-an shay inaa karaahiyeysataan wahuwa isaguna khayrun lakum khayr idin yahay shay aad dhibsanaysaan laakiin khayr idina wacasaa waxaa dhacda an tuxibuu shay-an shay inaad jeclaataan wahuwa sharun lakum shar idin yahay wallaahu ilaahay yaclamu mid og weeye wax kasta wa antum idinkuna laa taclamuun ma ogidin laba boqol toban iyo lix suurat lbaqara aayadda awey wa min asunati sunnada xaggeedana waxaa daliilo ah jihaaduhu nebiga jihaadkiisii almutawaasilu isdabajoogahaa sala allahu calayhi wasalam xiriirkaa mundu udina lahu loo idnay laga soo bilaabo fiihi jihaad ilaa an laqiya allah ilaa ilaahi nabigu la kulmoo dhintay caza wajal maca bayaanihi caddayntiisa maceeda lala qabo nebigu caddeeyey axkaamahu waaye axkaamta jihaadka iyo wa ahdaafahu hadafyada laga leeyahay hadaf ujeedooyinka laga leeyahay ka qowlihii nebigu uu yihi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah bukhaari iyo muslim baa weli waqad warada fii fadli اljihaadi jihaadka fadligiisa waxaa ku soo arooray walxahi calayhi boorin laysku boorinayo watanfiiri iska cayrin layska cayrinayo min alqucuudi fiihi jihaadka min alqucuudi canhu jihaadka xaggiisa in laga fariiso faraha laga qaado sida hadda muslimiintu noqdeen la iska eriyayo waxaa ku soo arooray iyo wataxdiiri iskaga digid min tacdiilihi jihaadka in la haleeyo faraha laga qaado waxaa ku soo arooray ma laa yuxsaa waxaan la koobi karin oo min alnusuusi alqur'aaniyati nusuus iyo aayaad qur'aaniye ah walaxaadiid annabawiyati iyo axaadiid nabawiyaha nebiga laga wariyay calayhi salatu asalaam macnaha dadku waa labo kuwa gaala iyo muslimiin gaaladu marka markasta waxay weerar ku soo yihiin dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah marka haddaysan gaalada iska celinoo faraha ka qaadaan gaaladaan deyneyn gaaladaan marna deyneyn faragelin ka deyn mayaan diinta inay ka fidnayaan ka deyn mayaan dhulkooda inay qabsadaan ka deyn mayaan waayo dumarkooda inay ihaaneeyaan ka deyn mayaan marka haddii muslimiintu halmaamaan jihaadkaoo faraha ka qaadaan oo halleeyaan gaalada qalbigooda xoog yeelanaya iyo geesnimo muslimiintana waxaa ku dhacaya dacfi iyo awood daro iyo fulaynimo waa ku dhacays kuwaana awal baqi jiray gaalada waa soo dhiiranayaan ilaa waxay u arkaan cid ka hor imaanaysa ama waxay haysaan oo kale kala hor imaanaysa ama diyaar u ah inaysan jirin washaraa'idu wujuubi iljihaadi jihaadka wujuubkiisa iyo waajib ahaansiisa shuruudeedu sabcu khisaalin weeye toddoba khasladood alislaamu islaamnimo kow qowka jihaadiga waanu muslim yahay waalbuluuqu qaangaar waalcaqlu caqli ilmaanu qofaan caqli lahayn ama qaangaarin caruurta la dagaal gelin maayo waalxuriyatu xornimo addoonnimaa baxday wاdukuriyatu labnimo inuu rag yahay qolada jihaadka laga rabo dumarka loo diri maayo wاsixatu caafimaad inuu awoodo caafimaad qabo wاdaaqatu karid cala اlqitaali dagaalka uu karo qofaan dagaalkaba karin ilaa wa ilaa aada la dhihi maayo qof aan caafimaad qabin aada la dhihi maayo ilmo yar iyo qof waalan aada la dhihi maayo qof dumar ah gal la dhihi maayo arrimahaas qof muslim waa inuu yahay waaye daaqadu waa alqudra cala alqitaali dagaal karid la karayo bilbadani jirka iyo walmaali xoolaha duuna mashaqatin shadiidatin dhibaato daran la-aanteed nafyo maal waa inuu ku karo faqaraja waxaa baxay naxwul acmaa kii indhoolka ahaa iyo walacraji kii laangaraha ahaa ee dhutinayey iyo wixii la mid ah iyo wafaaqidi nafaqati nafaqaba mid waaye aan waxba haysan dhaqaale ah واlأصل في hadihi الshuruuط waxa u asla qowluhu tacaalى yaa أyuha اladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay qaatiluu اladiina kuwii la dagaalamay yaluunakum idinla xiriirayey oo min alkufaari gaalada kuwa idin xiga ka bilaabo gaalo fogta aadi lahaydeen kuwaan idin dhow towba suuratu towba boqol labaatan iyo saddex faqad khuudiba waxaa lagula khidaabay bilmri is-amrid bilqitaali dagaal la is amrayo waxaa lagula khidaabay almu'minuuna kuwa iimaanka leey ya ayuha aladiina aamanuu baa lihi wahum mu'miniintuna almuslimuuna waa kuwa muslimiinta ah falaa yatawajahu u jihaysan mayo jihaadku calaa kayrihim cid aan mu'miniin ahayn gaalo inta soo kaxaysata kaalay jihaad nala gala ama gaal yahu kaalay jihaad ma jihaadi karo sababto a muslim maaha muminiinta lagula hadlo wاljihaadu ayضa jihaadku mar labaad min acdam اlcibaadaati cibaadaadka kuwa ugu weynan ka badan wey cibaado weyn wey jihaadku waa cibaado wagayru lmuslimi muslim qof aan ahayn laysa ma aha ahlan ehel uma aha lilcibaadati qof aan muslim ahayn cibaado ahl uma aha ma gado ma gooyo ma gaarin wa huwa jihaadku aydan noqosho wuxuu u ahaaday liiclaa'i kelimati اllaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda caza wajalla kelimada ilaahay baa la kor qaadaya jeed kale iyo magac ku helaya xoola ku helaya ma ah waalkaafiru gaalkana laa yascaa ilaa daalika arrinkaa mid u soconaya maaha kelimad ilaahay inay kor noqoto gaal u shaqayn mayo waxaa kaloo ka mid a aayadaha u daliilka ah qowluhu tacaala laysa ma ahaanin cala ducafaa'i kuwa ducafadaa dushooda walaa cala almardaa kuwa xanuunsan walaa cala aladiina kuwa dushooda laa yajiduuna aan heli karin maa yunfiquuna waxa ay bixiyaan kuwaan helaynin iyo kuwa ka horeeya xarajun wax dembiya suuratu tooba sagaashan iyo kow adducafaa asibyaan waa caruurta yaryar iyo walmajaaniin kuwa waalan xarajun maaha ismun dembi maaha iyo wadembun dembi idaa lam yakhrujuu markaysan u bixin ila aljihaadi wanafyu lismi ismiga la anfiyey iyo wadenbi dembiga la anfiyey waa bicadami lkhuruuji bixid la-aanta daliilunba u yahay calaa daliilu cadami lwujuubi wujuubka la-aantiisa daliilkeedi wey dembi male hadii la yihi waajibkuma ah wey dadkan kuwa yaryar iyo kuwa waalan iyo kuwa dacafada ah wataa daliilka wrawى الbخاaرiيu وmسلم واللفd lh عن iبن cمر رضي الله عنهma qاala wuxuu yihi iبن cmر cabdاللahi بن cmr wey caradnii rasuul الlahi baa isoo bandhigay salى الlaهu عalayه وasلم yوma أxudin maalinka أxud raggaa lasoo bandhigaya yaa dagaalka geli kara yaryarkaa laiska reebaya dadkii lasoo bandhigay cardi baa lagu sameeyey soo bandhig soo mataqan fi اlqitaali dagaalka dhexdiisa walxaal ana aniguna ibnu arbaca cashrata sanatan afar iyo toban jir aan ahay wiilkeed maalinta uxud falam yujiznii nabigu iima ogolaan iima saamixin dagaal inaan galo maxaa yeele ma qaangaarin afar iyo tobanaan jira bay ka dhiganta wa caradanii waa i soo bandhigay yowma alkhandaqi maalintii madiina tarjayga la qotay salmaan alfarisi yiri halkan god halga qodo iyo difaac khandaq yowm alaxzaab yowm alkhandaq walxaal ana aniguna ibnu khamsa cashrata sanatan san iyo toban sano aan jiro dee sanadkay hore afar iyo tobanka jira sanadkii ku xigay weeye shan iyo toban u gaari maxaa garata meesha uxud sanadkii saddexaad beder sanadkii labaad wuxud sanadkii saddexaad khandaq ama axzaabna sanadka afraad culimaa sanadkii shanaad ku sheega faajaazanii nabigu maalintaa dambe waa ii ogolaaday uu ku farxay isaguna dagaalka gal mar haddii qofka uu ogyahay inuu dagaal xaqa yahay maba rabo naf waxaan kaloo fitantaa wax laga cararaa oo qofkii ku dhintaay weloo aadaya aan la garanayn ey faadina lii nebigu wuxuu ii idnay bilkhuruuji bixid iyo walishtiraaki wadaagsi inaan ka qayb qaato fi lqitaali dagaalka shan iyo toban baa gaadhay waxaan gaalada ay ku leeyihiin waa dembi in caruurta la dagaalgeliyo caruurta yar dagaalgelinta caruurta iyo waxaas xaggee bay ka arkayaan diintaanay kasoo qaadanayaan ilmaha yar dagaalka lama geliyo wax kul xadaara iyo horumar oo dhan diintaa laga qaadanaya marka qodobaday ka qaataan aa waa waa dembi dagaal caruurta in la dagaalgeliya ku leeyihin waaya warawa الbukhaariyu baa wariyey can caaishaةa radi aلlah anha qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah alaa naqzu mawaanan hanagu duulayn haddaan dumarnahay caaisha hadlays wanujaahidu mawaanan jihaadin macakum ciina alla mooyaana idin raacaynaba allo hanagu dumarkii baan nahay qaala wuxuu yidhi lakunna idinka waxaa idiin ahaaday gabdha yahow axsanu ljihaadi jihaad midka ugu wanaag badan wa ajmaluhu midka ugu quruxdo badan oo muxuu yihi alxaju xaj baa idiin sugnaaday xajka aado xajka dumarka jihaad laftiisa ma hawl yara xajku waa hawl badan yahi jihaadkan u qurux badan uguna wanaagsan baa idinku leedihiin jihaadkiina waa xaj waaye alxaju weliba xaju mabruurun xaj mabruur ah maqbuul ah ey maqbuulun xaj la aqbalay ilaah xajkeena mabruur ka dhig waman usira qofkii la qafaasho min alkufaari gaalada laga qafaasho facalaa darbayni waa laba qaybood gaalada dad laga qafaasho dadka la qafaasho labay mid noqonaya darbun qayb yakuunu wuxuu noqonayaa raqiiqan addoon binafsi sabyi qafaalashada nafteeda saastii muslimiintu gacanta ugu dhigeen waaba addoon addoonnimuu gelaya waa qeyb ka mida maxaabiis wahum dadkaasina asibyaanu waa caruurta yaryar iyo wanisaa-u dumarka dumarka iyo caruurta iyo dadkaas marka lasoo qabto iyagoo addoomaatihiin aan la dhihin addoomay noqonayaan waay huwa alasru waalakdu waa soo qabashada iyo soo qafaalashada min sufuufi alcadaa'i cadowga safafkiisa dad laga soo qabtay ahnaa'a alqitaali dagaalka dhexdiisa aw mudaaradat اlcaduwi ahnaaءa mudaaradat اlcaduwi cadowga markii la cirdaynayo la cirsanayo dadka lasoo qabto kuwaasaa maxaabiis la yidhahda waayahay qayb waa kuwa ah wadarbun qeyb ka mida maxaabiista laa yariqu ma adoonoobayo binafsi sabyi soo qafaalashada nafteeda addoonku noqon mayo wahum rijaalu waa ragga albaaliquuna qaangaarka ah rag waaweyn dagaalka dadka lagu soo qabtay gaaladan iyo yahuuddan iyo balaayadan kuwa maxaabiista la qabanayo saasi loo soo qabta addoommo iska noqon mayaan ee maxaa dhacay la soco axkaamta digaalka walimaamu imaamka hogaaminayaa mukhayarun waa mid la doorgeliyey fiihim dhexdooda dadkaa waaweyn oo lasoo qabtay imaamkaa la doorgeliyey bayna arbacati ashyaa afar shay kow rabo buu samaynaya maxaa dani noogu jidhaabaliya imaamka muslimiintu afar shay baan u door leena kee muslimiinta dani ugu jidha afartee weeye alqatlu layn maxaabiistaa in la laayo waa kow walistirqaaqu in la addoonsado addoonnimo lagu xukumo khaadimiin muslimiinta noqdaan labo walmannu in la iska sii daayo waa idin saamaxnay yalla iska taga saddex walfidyatu in lagu furto bilmaali xoolaha aw birijaali rag maxaabiis kalean ku bedelanaynaa ama xoolaanu ka qaadanaynaa intaasoo ninaa idinka haynaa gaalayaha yahuudda intaasoo malaayiinoo lacaga keena ama intaasoo raga aan naga haysaa noo soo daaye intaasaan idiin soo daynaynaa hogaanka dagaalka iyo imaamka baa hawshaa maamulaya islaamnimadu waa dowlad dhisan alfidaa waa maxay bian yaakuda minhum inuu ka qaato maalan maal muqaab muqaabila idlaaqihim sii dayntooda muqaabalkeeda inaa idin sii daayo waxay ku xihan tahay intaanu xoolaa inaa keentaan madax furasho aw amase an yastabdila inuu bedel qaato asraanaa kuweena la qafaashay nala ka hayo biasraahum kuwooda laqofaasha dadka maxaabiisalka lis- lis- laisweydaarsanaya wey isagaa u doorre yafcalu dalika arrinkaa waa samaynayaa imaamku yafcalu wuu samaynayaa min dalika afartaas maa midka fiihi dhexdiisa almaslaxatu maslaxadu ku jirho tan maslaxadu noogu jidho ayaa la samaynayaa qaala tacaala faidaa laqiitum aladiina kuwii markaa la kulantaan kafaruu gaaloobay fadarbu riqaabi qooraha luqumaha gara ka garaaca gaalada madaxa ka garaaca wey gaala wey ilaahay ma ogolaya maxaa u naxaysaa ilaahay ma jiray leeyihin rasuulku ma jiray leeyihin diintu ma jidhay leeyihin aakhira ma jidhay leeyihin madaxa ka gura marka loo leeyahay u nixi mayso waa waa gaalo waa rabbi bay diidan yihiin xataa idaa adkantumuuh markaad daciifisaan fashuduu ku adkeeya alwahaaqa xirxirka kuwaa qabateen aada u xirxira xarga iyo silsiyo fa imaa manan bacdu inaa iska manaysataan hadhow iska sii daysaan man galladaysataan wa imaa fidaan inaad furataan madax furasho ka qaataan ama dad ku furataan ama duuyi xataa tadaca alxarbu dagaalku ilaa uu ka dhigayo awsaarha culayskada ilaa dagaalku culayskiisu dhammaanayo suuratu maxamed alladii afqantumuuhum afqaltumuuh waaya markaa ku cuslaysaan bilqatli iyo waljiraaxi dhaawacyo iyo dil jaraaxyo fashudu lwathaaqa markaa kuwa maxaabiista ah xarigooda adkeeya fa asruuhum qafaasha washuduu ribaadahum xirxirkooda adkeeya xataa laa yaflituu minkum saysa idinka fakan meel dabacsan haddii maxabuuska lagu xiro waa fakanaya manan waxa weye tamunuuna manan galladays inaa galladaysataan walmanu huwa alincaamu waa un iskaga nicmayn walmuraadu idlaaquhum baa hadda looga jeeda in la iska sii daayo min min gayri firyatin furasho la-aan tadaca alxarbu awsaaraha waxa weeye xataa tantahiya alxarbu dagaalku ilaa ay ka dhammaanayso biwadci lmuqaatiliina kuwa dagaalamaya dejintooda aslixatum hubka iska dhigayaan iyo wa kafihim ka joogsigooda can ilqitaali dagaalka ay ka joogsanayaan dagaalka waa dhammaad wa aslul wisri maa yaxmiluhu linsaanu qofku uu xambaarsan yahay la dhahaa fa udliqa waxaa lagu idlaaqay hadda cala silaax hubka liannahu yaxmil qofka hubka waa wataa warawa albukhaariyu wamuslimuun can ibni cumar radi allahu canhuma qaala xaarabat nadiiru yahuudii reer nadiir baa dagaalameen iyo wa quraydatu reer qurayda ballan baa lala gala awel ballankii bay ka baxeen nebigii bay la dagaaleen iyo asxaabadii faajlaa nebigu waa raray bani nadiir reer bani nadiir waa la qaxiyey guura baa la yidhi madiine iyo nawaaxigan ka kaca waa ka guuraysaan shaam oo tuulooyin kalea u tegaysaan waddankan ka baxa cadow lama dugsaday waa naqayaanteene haye wa aqara qurayda quraydana waa sugay iska iyaga iyaga waaa la yidhi deganaada wamana calayhim kuwan waa iska galladays xataa xaarabad ilaa waa dambe ka dagaalanta quraydadii lafteedii la yiri jooga baa dagaal bilowday yahuud waa balaayo faqatala rijaalahum raggoodii buu laayey waqasama nisaa'ahum dumarkoodiina waa qeybiyey iyo wa awlaadahum iyo wa amwaalahum xoolahoodii bayna almuslimiina dumarkii waa la qaybsho maay muslimiinta khaadimiin u noqonaya addoommo caruurta xoolahoodina waa la qabsada daalimiin bay noqdeen waqad xakama biqatlihim in la laayo waxaa xukumay sacad bin mucaad saxaabigii nabadoonka ahaa radia allahu canhu bitaxkiimin xaakim yeelasho oo minhu nebiga ka ahaatay sal ly slm bacda an nazaluu intay ku degeen calaa xukmi waxay dhaheen annagu sacad baan xukunkiisa ku degaynaa wixii sacad nagu xukumaan raalli kuna sacad markii ku degeenna sacad wuxuu yidhi wixii ragoo dagaalami kara yahuudda ha la laayo wixii kalena addoommo ha noqdeen bukhaariyo muslimka fiir wastaraqa sala allahu calay slm nebi ilaahay wuxuu kaloo addoonsaday asraa hawaasina reer hawaasin dadkoodii la qafaashay uma tashafaca fiihim nebigu waa shafeecad dalbay ladal muslimiina muslimiinta agtooda bacda an qusimuu beynahum intii muslimiintii loo qeybiyey maxaabiista nebi muslimiinta wuxuu ku yidhi waxaan erge idinku ahay dadkaa inay iska daysaan kuwaan reer hawaasin aan ka qaadanay faraha inaa ka qaadaan ergaan idiin ah cindamaa jaa-a goorma cinda maa jaa markuu yimid wafdu hawaasin reer hawaasin wafdigoodii baa yimid muslimiina qoladii dadka laga hayay baa yimid iyagoo muslimiina oo iimaankii qaatay nebigu wuxuu yidhi warray dadkan dadkooda aanu celin wadalabuu minhu wafdigu nebiga waxay ka dalbeen sal ly slam an yarudda ilayhim inuu nabigu usoo celiyo sabyahum dadkoodii la qafaashay oo amaalhum dadkii dunyada iyadii hana loo cesho muslimiin idinkoo kalaa baa noqonay famanuu calayhim way ku galladayseen muslimiintuna waxay dhaheen na waa usoo celinaynaa dadkooda xoolihii maaha warawaa muslim anna sariyatan ciidan sahana oo min almuslimiina ah ayaa atow biosaaraa dad la qafaashay soo la yimaadeen fiihim waxaa ku jiray dadka lasoo qafaashay ay keeneen imra'atun oo min bani fazaara haweeney reer fazaara reer bani fazaara baa ku jiray fabacaa bihaa rasuul lah sal slam ilaahay wuxuu u diray ilaa ahli maka waay gabadhi waxa la yihi makaha la geey fafadaa bihaa nebigu gabadha wuxuu ku furtay naasan dad oo min almuslimiin muslimiinta dad laga haystay iyo noo soo daayay tanaan sii daynanaa kaanuu kuwaasoo ahaa usiruu kuwa la qafaashay bimakata maka maxaabiis ku ahayn muslimiintu noo soo daayey gabadhaana idiin sii daynay warawaa aydan muslimun annahu sal alla alay slam nebigu akhada alfidaa madax furasho inuu ka qaatay min asraa gaswati bedrin beder duulaankeedii dadkii la qafaashay marka arago dadka markii maxaabiista laisku wareegsanayo haddaan doonno waxaan leenahay intaanoo maxaabiisa boqol maxaabiisaan idinka haynaa annaga kontonkaa naga haysaa noo soo daayo haddaan doonnana waxaan leenahay waxa weeyaan boqol maxaabiisaan idi idiin sii daynaynaaye boqol maxaabiis baa idiin sii daynaynaaye labada boqol aa naga haysaa noo soo daayo dhankay doontaa ha ka badnaadeen hal ninna baa dhowr lagu furan karaa waayo dhowrkaa nin waan sii daynaynaa hal hebel noo soo daayey waa naga haysaa haddaad rabtaan raggaan dha inaan idiin sii dayno haddii la doono hadda maanta kutubta waxay ku leeyihiin xoolaha la isku bedelan karaa xoolaha waxaan uga jeedaa hub hubkaan noocaas haddaa keentaan ama hubka yaga noocaasaa noo soo celisaan raggaanaa sii daynaynaa waman aslama qofkii islaamah qabla almri qabla alasri dheh intaan la qafaalan qafaalashada intaan gacanta lagu dhigun bu ninkaani tawxiidka ku dhawaaq axraza qofkaasi waa ilaaliyey waa xafiday maalahu maalkiisii iyo wadamahu dhiiggiisa ninku ma islaama isagoo aan weli la qafaalan dhiiggiisa lama daadin karo duunyadiisana lama qaadan karo wixii laga rabo la yimid wuxuu kaloo ilaaliyay wasikaara awlaadi caruurtiisa kuwa yaryar lama taaban karo lama lama dhici karo lama faalan karo oo lama adoonsan karo axraza macneheed waa maxay xafida wa xamiya wuxuu xafiday oo ilaashay dadkiisa iyo dunyadiisa wadalika waa lima rawaahu lbukhaariyu wamuslimu can ibni cumar radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas inaan dadka la dagaalamo xataa yashhadu ilaahay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah وأن محمدا رsuuل الله ويuqiimu saلاatay ka ogayaan ويuؤtuu ay ka bixinayaan الزakاةa faإida facaluu dalika arrinkaa markay sameeyaan casamuu mina xaggayga waxay ka ilaaliyeen dimaahum dhiigogoodii iyo وamwaalahum xoolahoodii ilaa bxaq الإslaami islaamnimada xaqeeda mooyaane wa xisaabuhum iyaga xisaabtooduna calى اllahi bay ahaatay xisaaba allay u taal ah casamuu xafidu weeye way xafideenoo wawaqo waa ilaashin wulxiqa sikaaru lawlaadi caruurta yaryar waxaa la haleeshiiyey bimaa dukira waxaa lasoo sheegay lianna alwalada ilmaha yar taabicun liabaweyhi wuxuu taabicu yahay labadii dhashay buu ku raacayaa fil islaam ilmaha yare aabihii hooyadu islaamnimada ku raacaya dad islaam ilmaha waa muslim hadow dhasho bixaqil islaami waxa weye ay idaa facaluum hadday sameeyaan maa yastawjibu wax waajibsanaya cuquubatan maaliyatan ciqaab maali ah ow badaniyatan cuquubo badanaya fi lislaami islaamnimada fa inahum kuwan soo islaamay yu-aakhaduuna bidalika arrinkaas waa lagu qabanayaa qisaasan qisaasan waa laga jarayaa wey xisaabuhum cala allahi waxa weeye ay fii maa yatacallaqu wixii la xiriira bisaraa'irihim sirtooda iyo maa yudmiruuna waxay idmaarayaan wayuxkamu waa la xukumaa lisabiyi sabiga waxaa loo xukumaa bilislaami islaamnimo ilmo yar waxa la dhahay waa muslim cinda wujuudi ثalaaثaةi asbaabin afar arimood may saddex arrimood mid ka mid a haddii la helo ilmahan waa muslinaan leena kow an yuslima axadu abaweyhi labadii dhashay midkood inuu soo islaamay ilmo kastoo labadii dhashay midkood islaamnimada soo galay kan kaasaan raacinayna ilmo waxaan leenahay kanaa meel fiican yimid ilmahuna isagaa mas-uulka ah waa muslimiin ilmaha yarka ah kow oo amase yasbiyahu inuu ilmaha soo qafaasho muslimun muslim munf- muslim munfaridan mise munfaridun munfaridun canabawey isagoo labadii dhashay cidlo ka jooga ilmo yar aabihi hoyo midna aan la socon baa qof muslima soo qabtay ilmahan waa muslim baan leenaha oo amase yuujada waa in la helo ilmaha laqiidan xaalou yahay mid baadi ah ilmo la tuuray fii daari lislaami ilmo la tuuray baa dhul islaam laga helay ilmaha yaroo marada ku duuduwan meesha la dhigay muxuu ah war wadanka ayaa degan muslim baa degan ilmaha waa muslim muslimiinta qaadaysa ay cinda wujuudi as- ee, axadi asbaabin ثalaaثa marka waxa weeyaan labaday waalid midkood baa muslimiina amba ma ahe daar islaam baa laga helay isagoo baadi ah taqliiban waxaa la qalibayaa lijaanib lislaam islaamka dhinaciisa wa tarjiixan waxaa laja- la rajaxayaa limaslaxati sagiira ilmaha yar maslaxadiisa iyo wamaa sheega huwa isagu anfacu lahu ilmaha u nafac badan fa ina alislaama islaamku sifatu kamaalin dhammaystiran sifadiis weeye wa sharafin sharaf sifadeed weeye wa culuwin sarayn sifade- sifadeed weeye qaala calayhi salaatu wasalaam alislaamu yacluu islaamku waa kor noqdaa walaa yuclaa lagama kor noqdo islaamka isagaa sareeya rawaahu daar lqudniyu fi sunanihi kitaab nikax warawaahu lbukhaariyu tacliiqa fi ljanaa-is baabu idaa aslama sabiy cayniga fiir faslun waman qatala qofkii dila qatiilan mid la dilay waaba la dilay see loo dilay mid la dilay qofkii dila waa maxay waman qatala qofkii dila qatiilan shaqsan bowsayara maqtuulan qof buu mid la dilay ka dhiga qof baa qof dilay ucdi waxaa la siinayaa kan wax dilay salabahu furkiisa muslim baa gaal dilay muslimka wax dilay waxaa la siinayaa salabahu kan la dilay furkiisa fur maxaa la dhahaa hubkuu watay qorigoo watay seeftoo watay gaarigoo watay raashinkoo watay kan gaar wuxuu u watay dagaalamayo ku xirxirnaa dareyskiisii waxaa waxaa la siinayaa kii dilay kama dhaxayaan ciidanka oo dhan ha nidaamka waaye tareeninka dagaalka muslimiinta fiiri waay wahuwa maa yakuunu maca almaqtuuli qofka la dilay wixii maciisaa weeye oo min silaaxin huba wactaadin hub ah agab ah wa libaasin dhar ah wa maalin xoolo ah rawa lbukhaariy wa musliman can abi qataada radi allahu canhu can rasuli lahi sal ly slm qaal man qatala qatiilan qofkii qof gaala dila lahu calayhi lahu kan wax dilay u ahaatay calayhi kan la dilay dushiisa bayinatun markhaanti inuu dilay caddayn buu u helay falahu salabuhu furkiisa isagaa leh faraskuu la ordayey iyo gaariguu la xiimayey iyo kan qabsaday baa leh bayina waxa weeye calaamatun aw shuhuudun yashhaduuna lahu biqatli markhaanti markhaanti kaca inuu isagu dilay waaya wa tuqsamu lghaniimatu haniimada waa la qeybayaa bacda daalika tani haniimada kuma jirha ninkan la dilay laga qaaday wixii soo haray waxaa loo qeybanayaa calaa arbacati calaa khamsati akhmaas shan khumus oo isleeg fayucdaa arbacatu akhmaasihaa afar jibaarka afar khumuskeed af- arbacatu akhmaas waxaa la siinaya shayga shan baa loo qeybshay afar ka mid a waxaa la siinayaa liman dadka shahidal waqcata goobta dagaalka xaadiray ayaa la siinayaa goobta dagaalka dadkii joogay xoolahan shan meelood ka dhig oo isla eg afar waxaa la siinayaa dadkii goobjoogayaasha dagaalka ka qayb qaatay hal meel baa soo hadhay see loogu qaybinayaa iyaga horta wayucdaa lil faris kan faraska ku dagaalamaya maanta technikada ka dhigan kan faraska ku dagaalamaya waxaa la siinayaa halaathatu ashumin saddex sahmi saddex qori buu leeyahay isagoo qorya iyo farasku laba ku qaadanaya kaare inuu watay ka dhiganta markuu maalintaa farasku meesha ku jiray weli raajili kan ifintarigaayo aan faras wadana sahmun hal sahmi baa la siinaya hal sahmi ayaa la siinayaa waaya marka alkhaniima waxaa la dhahaa maa akhuda min amwaali lkufaari gaalada xooleheeda waxaa laga soo qabtay canwatan xog walxarbu qaa'ima dagaalku taagano socda walow cinda almubaaradati marka la eryanayaba ha laga qaaday rawa bayhaqiyu ana rajulan baa sa'ala nabiya weydiiyey sala اllahu alay wasalam qaala wuxuu yihi maa taquulu fi lghaniima nabi allow haniimo maxaa leedahay maxaa ka leedahay qaala wuxuu yihi lilaahi khumusaha shan meelood meesheed allaa leh yaa falilaahi walirasuul walidilqurba wa arbacatu akhmaasinna afarta kalena liljeyshi ciidan kale oo dadkii goobta xaadiray waay kan lugta ku dagaalamaya hal saami baa la siinaya rawa الbukhaariyu can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nebi moxamed jacala lilfarasi faraska wuxuu u yeelay sahmeyni laba qori walisaaxibihi faraska ninka wataana sahman hal qori wa fii riwaayati canhu ayضa cinda اlbukhaariyi wa muslimi qaala wuxuu yihi qasama rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam nebi moxamed baa qeybiyey yowma khaybara lilfarasi sahmeyni buu siiyey laba sahmi walira waay raajili kan lagula yidhahdana sahmi hal sahmi buu leeyahay alraajil almuqaatil calaa rijley waa ninka labadiisa lugood ku dagaalamaya walaa yushamu lamaha sahmi siiya ilaa liman qof mooye istakmalat fiihi dhexdiisa ay kaamil noqotay amsu istakmalat calayhi khamsu sharaa'id qofkii shan shardi laga helay baa wax ku leh saalkaa maha ilaa man istakmalat qofkii kaamil noqotay fiihi dhexdiisa khamsu sharaa'id الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية ننمو لب فإن اختل شرط هدو ننمو أو من ذلك كم من الشروط أس رضيخ له والله حقا سينيا مشارك ملها ويناء حقا مالسين رضيخ له ولم يسهم له لمن يسهم السينيا أغاك سيسين بين حقا أن رمين intii la siin lahaa qofka dagaalamaya baa la siinaya waay laa shardi baa la waaya maalan rag maaha waa dumar maalan waxa weeye xor maaha maalan caqli ma leh maalan ma qaangaarin walam yusam lahu ayb lannahu laysa min ahli jihaadi lmafruudi jihaadka la faral yeelay dadkooda ka mid maaha calayhim kuwa lagu faral yeelay xuduuru xaadiridiis bal yucdiihi amiiru ljeish ninka ciidanka wata aw limaamu imaamka ka sarreeya baa xashay-an xoogaa siinayo min alqaniima qabla qismatiha intaan la qeybin wayajtahidu waa dadaalaa fii qadrihi wuu ku dadaalaya inta laga dhigayo xasba maa taqadama wixii horumaray fiiradeeda oo min nafcina inta la siinayo lamshaar ma dhammee waa la qiyaasayaa laakiin shardi waxa ah calaa an laa yabluqa sahmuraajili kan lugta ku dagaalamayay intii la siin jiray waa inaysan gaarin wa haada almuraadu min qowlihi waan ujeedka looga jeedo rudiqa maa lahu buu yihi xoogaa waa la xoogaa siin min arabki wahuwa fi luqati alcadaa lqaliilu waa siinta yar waay wayuqsamu lkhumusu baa la qaybin calaa khamsati ashumin fiiri xoolihii shan qaybe afar ciidamada si meeshii shanaad baa shan loo sii qaybinayaa khumuskii shan u qaybe sahmun sahmi iyo madax lirasuulilaahi baa sal alla alay slam yusrafu bacdahu nebiga intuu dhintay kabacdi waxaa loo iirayaa lilmasaalixi masaalixda caamka ah wa sahmin qori kalena lidawil qurbaa waale dadka qaraabada u saaxiibka ah wahum dadka qaraabada u saaxiibkaa banu haashim wa banu mudalib wey wa sahmuna lilyataama agoontaa la siinayaa wa sahmuna lilmasaakiini baa la siinayaa wa sahmuna liabnaa'i sabiili waddada kuwa hayaa la siinahayaa waclamuu ana maa ghanimtu min shayin faana lilaahi khumusa walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiin wabni sabiil suurat lanfaal afartan iyo ko للh khms يحkم bه kayf yشhاء للرasuuل manaha nebigaa iskale waa maxay waxaa u ahaaday qismatuhu wa towsiichu inuu qaybiyo nebigu walow fiihi nasiibu isaguna waxbuu ku leeyahay wahuwa khamsatu wahuwa khumusu shan meelood meel alyataama jamcu yatiim wahuwa kulu sagiiran ilmo kasoo yaroo laa aba lahu aabba aan lahayn magaci yatiim agoon faidaa balaqa hadduu qaan gaaro lam yabqa yatiiman yatiim iyo agoon noqon mayo liqowlihi sal اlla alay slam laa yutma bacda اxtilaamin qaangaar dabadeed agoonnima ma jidho rawa abu daawuud ibnu sabiil almusaafiru ladii qad faqada nafaqat wahuwa baciidu can maalih wrawى الbخاaرiي عaن جubayr بن مdcوn رضي الله عnه qاal maشhaytu أna anigaa socday cثmaan بن cafاn ilى rasuuli الlahi slى الlaه عليه وsلم faqulnaa ya rasuul الlahi acطayta waxbaa siisay bني الmطلب وtaragtana anagana waa naga tagtay wanaxnu anaga iyo wahum nimankaa wax siisay minka adiga bimanزilaةi waaxidaةi hal martabaan ku wada joognaa waa kuu sibana waay faqaala rasuul lah yhi sl ه sلم inamaa bنو الmطلب iyo bنو haashim shay waaxid hal shay bay ka dhigan yihin reer bani mudalib iyo reer bani hashim hal shay bay ka dhigan yihin xilligii gaalnimada iyo xilliga muslimiinta labadaba waa midaysnaayeen idinka laakiin saamayna ahayn bimansilati waaxidati min xayu lqaraaba annaga iyo iyaga waa kuu sibana lianna aljamiica kulligood waa banu cabdimanaaf reer cabdimanaaf maxamed bn cabdilahi bnmaxamed bn cabdillahi bn cabdilmualib bin hashim bin cabdimanaaf waaya liannahu kuwaasi naasiruhu waa u kaalmeeyeen qabla islaamihim wa bacdahu intay islaameen iyo iyo ka bacdi xaashiyada fiiriir marka kan iyadana halkaasaa la dhig waayahay iyaduna waa sidaasa loo qaybinayaa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب